halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a isu toos ah idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaaliyo tobankii mitirban iyo boggeena v o a soomaali daanaadka galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti saddexda bisha juun sannadka labada kun saddex iyo labaatan idaacaddana galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mida baarlamaanka soomaaliya oo kulan uu maanta muqdisho ku yeeshay uga dooday wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka madaxweynahana laba aqalaa doorta yaa soo celi markaan rabnana waa laalaynaa markaan rabnana waa keenaynaa sharciga maaha aniguna waxaan ka soo jeedaa muddo kororsiis ka dahayn dowlad goboleedkii sanadkiisaba diiday kan marka guddoomiye ma la aqbalay soo jeedinta mudanayaasha sharafta leh ay keeneen mase waa la diiday dood sida ha ahaato dood yaa la leeleexin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan natiijada guud ee soddonka degme ee doorashadii dhowaantana ka dhacday puntland oo la shaaciyey
kuraasta loo tartamayey oo lagu guulaystay soddonkaa degmo oo la doortay waa toddoba boqol toddobaatan iyo afar kursi ururka runcad wuxuu helay sagaal boqol iyo sagaaliyo toban cod urur siyaasadeedka ka ah wuxuu helay lixdan iyo siddeed kun boqol lixdan iyo shan
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyada hambalyada ee heesaa dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu booqan doonaa dalka boqortooyada sacuudi arabiya toddobaadka soo socda si wadahadal ku saabsan arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha uula yeesho madaxda dalkaasi sida ay sheegtay shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka washington ayaa doonaysa inay dib u hagaajiso xiriirka ay la leedahay shirkadda ugu weyn ee dhoofisa shidaalka qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay in gargaar aad u yar uu gaarayo goobaha ay duufaantu ku dhufatay ee mayanmar waxaana dalkaasi uu wajihi karayaa dhibaato dhanka cunnada ah dhowaan haddii beeralayda ay awoodi waayaan inay wax beertaan duufaanta moja ayaa ku dhufatay galbeedka gobolka rakhna iyo gobollada ku dhow bishii hore iyadoo ay ku dhinteen boqolaal qof ayna waxyeelo u geysatay kumanaan guri wakiilka qaramada midoobay ee yong oo ah magaalada ugu weyn mayanmar ayaa sheegay in dhibaatadu runtii ay aad u weyn tahay dabaylo xoogana ay qalloociyeen taawarro iskaasiineed iyo tiirar shub ahaa iyaga oo xididada u rujiyey xitaa geedo boqol jir ahaa qiyaastii toddoba boqol oo kun oo guri ayaa waxyeelo ay soo gaartay roobabka oo ay weheliyaan duufaano xoogan ayaa burbur u geystay waaxda beeraha iyo kalluumaysiga sida ay sheegtay qaramada midoobay dadka sida aadka dhibaatada ay u saamaysay ayaa waxaa ka mid ah qaar ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee rohinga ee ku noolaa xeri ay dadku ku barakaceen tan iyo markii guryahooda ay ku waayeen ololihii waxashnimada ahaa ee sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii oo hormuud ay ka ahaayeen ciidamada ammaanka ee mayanmar afhayeen u hadlay dowladda belgium ayaa sheegay in iiraan ay sii daysay saddex qof oo kale oo u dhashay yurub si markaasi loo sii daayo diblomaasi iiraani ah oo la yidhaahdo asadullah biljan tallaabadani ayaa qayb ka ah maxaabiis isdhaafsi ay iiraan ay ku sii daysay vanda castella oo shaqaale gargaar ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay muwaadin u dhashay denmark iyo laba qof oo haysta jinsiyadda australia iyo iiraan ayaa ku jira maxaabiis dhaafsiga sida uu sheegay afhayeenka mid ka mida maxaabiista oo magaciisa la yidhaahdo asadi ayaa waxaa lagu xukumay belgium sanadkii labada kun kow iyo labaatankii labaatan sano oo xabsi ah isagoo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qarax bam oo la fashiliyey dalka faransiiska warkiina dhegeystayaal waanaga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay xildhibaanada golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho iyaga oo ka dooday ajendayaal uu ka mid ahaa wax kabedel lagu sameeyo dastuurka wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
fadhiga uu maanta yeeshay aqalka golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa waxaa looga dooday ajendaha mooshin ku saabsan wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka ah ee dowladda soomaaliya gaar ahaan qodobada la xidhiira muddada xilhaynta madaxweynaha iyo golayaasha baarlamanka ee dalka uu qorshuhu yahay in la gaarsiiyo muddo shan sano ah halka uu maanta ka yahay afar sano kulanka uu shir guddoominayo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow ayaa inta aan la guda gelin ansixinta ajendaha waxaa doodis hortaaga ku sameeyey xildhibaan cabdulqaadir cosoble oo sheegay in mooshinkan uu yahay mid baalmarsan xeerhoosaadka golaha loona baahan yahay in lagu keeno habraac sharci ah waxaan xasuusiya xildhibaanada iyo guddoonkaba xeerhoosaadkeenna oo golahan uu ansixiyey wuxuu qoraa soo gudbin ama mooshin haddii la keeno fatro uu ay tahay in la keeno golaha dhexdiisa fatradiisa haddii ay dhaafto wuxuu u baahan yahay in mar labaad xildhibaanada ay mooshinka soo qoraan oo la keeno oo uu habraaciisa uu soo raaco haddii aan idin akhriyo xeroosaadka golaha shacabka qabashada soo jeedimada waa qodobka toddobaatan iyo shanaad faqradiisa sagaalaad waxa uu leeyahay soo jeedin mooshin kasta oo nuxur oo mara habraaca ku cad qodobka toddobaatan iyo shanaad waa qodobkaas soo jeedinta ku saabsana haddii aysan muddada guddoonku haysan karo ku caddeen dastuurka iyo xeroosaadka golaha shacabka waa in guddoonku hor keenaa golaha muddo aan ka badnayn afartan iyo siddeed saac gudahooda mooshinkan maantana loo keenayna afartan iyo siddeed saac iska dhaafa afar bilood ayuu u yaalle waxaan qabaa marka guddoonka inay noo keenaan mooshin kale oo habraaci raacsan walaalaheen xildhibaanada soo qoray sharafta leh waa mudayin inay soo jeedin soo jeediyaan waana mudanyaha baarlamaanka inuu ka doodo iyo ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow ayaa dooda is-hortaagga ahayd ee xildhibaan cosoble kadib waxa uu golaha u sheegay in mooshinkan uusan ahayn mid go-aan lagu gaarayo isla maanta balse ay muhiim tahay in laga doodo
horta mooshinkan kulankii guddi joogtadii u dambeeyey maalinta khamiista ee shireen ayaa soo gudbiyey mooshinkan in ajendaha maalinta baarlamaanka kuwada furaya lagu daro iyo sharciyadii kale hadda la qeybiyey marka guddi joogtadu wuxuu xilsaarayahay in ajedooyinka ku sameeyo golaha saa daraadeed marka aniga waxaa rabaa xildhibaankeena lagu qanco in waxay guddi joogtadu soo gudbiyeen maanta inaan doodiisa furno hirka wasaaradda haweenka soomaaliya ahna mudana ka tirsan golaha shacabka xildhibaan khadiijo maxamed deeriye oo ka mid ahayd xildhibaanada muushinka keenay ayaa sheegtay in la abbaaro dooda oo aan laga weecan jihadeeda iyadoo qeexday inay muhiim tahay in xildhibaanada ay dulucda rasmiga ah abbaaraan tobankii madaxweynahana laba aqalaa doortay yaa soo celi markaan rabnana waa laalaynaa markaan rabnana waa keenaynaa sharciga maaha aniguna waxaan ka soo jeedaa muddo korarsi iska daaye dowlad goboleedkii sanadkiisaba diiday kan marka guddoomiye ma la aqbalay soo jeedinta mudanayaasha sharafta leh ay keeneen mase waa la diiday dood sida ha ahaato dood yaa la leeleexin xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka hadlay doodii golaha shacabka ee la xiriirtay mooshinkan ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la aqbalo waxa heshiiska lagu yahay lana tixgeliyo xeerhoosaadka baarlamanka waxa uu sidoo kale sheegay haddii aan taas la tixgelin in dadku ay baarlamanka bannaankiisa ku wada hadli doonaan sida uu hadalka u dhigay qaybna waa habraaca mooshinka lagu keenay oo xildhibaan cosoble iyo rag kale ay ka sameeyeen objection inkastoo guddoonka baarlamaanka uu iska sii socday iyadoo la ogyahay inuu jaban yahay habraaca lagu keenay lagu keenay mooshinka hadda ka hor aan dhowri labaad toban xildhibaan ama labaatan annagoo aan guddoomiyaha arrintan kala fadhiisanay waa u sheegnay inuu qaldan yahay habraaca guddoomiyaha oo loo baahan yahay dastuurka in la maro hadda ayay garteen oo waxay saxeen habraacii oo hadda ay soo saxeen iyadoo guddigii uu soo shaqeeyey marka dee taas way jabantahay marka guddoomiye waxaa marka hore kaa codsanayaa in la tixgeliyo dastuurka iyo xerosaadka baarlamaanka u yaallo haddii kale baarlamaanka bannaankiisay dadka ku wada hadlayaan haddaana baarlamaanka aan la ixtiraamin xildhibaanada dooda ka hadlay oo aad u badnaa ayaa waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xildhibaan cabdifataax qaasimo oo sheegay in marka la eego daruufaha uu dalku ku jiro loo baahan yahay in mooshinka la keenay wakhtigiisa la siiyo maanta
marka maalin kastaba jahwareer dalkan hal sheeya waxaa weeyaan muhiimadda ugu horaysa ah in awoodda shacabka loo celiyo shalayna mabda inaga ahayd maantana mabda inaga tahay berintana mabda inaga ahaan doontaa mooshin ama soo jeedin kasta ama xukuumadda ha ka timaado ama madaxweyne ha codsado ama golaha shacabka xildhibaano inay isu tagaan sida haddoo kale ha soo jeediyaano intaba waa sharci dooda adag ee uu maanta baarlamanka golaha shacabka uu yeeshay ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo magaalada muqdisho dhammaadka bishii hore lagu saxiixay heshiiskii doorashooyinka oo aragtiyo kala duwan laga bixiyey cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
puntland waxaa maanta la shaaciyey natiijada guud ee doorashada qof iyo cod ahayd ee dhowaantan ka dhacday soddon degmo oo ka tirsanaa puntland wariyaha v o a nuux muuse barjaab ayaana warbixinta nooga soo diray garowe gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland ee kumeelgaarka cabdirasaaq axmed siciid oo saxaafadda la hadlay ayaa sharaxay guud ahaan dadkii codeeyey doorashadii ka dhacday puntland iyo codadkii hallaabay guud ahaan soddonka degmo marka laga yimaado dadka isdiiwaangeliyey dadka kaararka qaata waxay ahaayeen laba boqol iyo konton iyo sideed kun toddoba boqol lixdan iyo sideed waa wadarta qaadatay kaarka soddonkaa degmo oo la filayay inay odeeyaan laba boqol konton iyo sideed kun toddoba boqol lixdan iyo sideed waxaa codaysay oo maalintii codbixintooda si dhiibatay boqol siddeetan iyo lix kun hal boqol siddeetan iyo kow waa wadarta codaysay taasoo u dhiganta dadkii kaararka qaatay boqolkiiba toddobaatan iyo labo boqolkiiba toddobaatan iyo labo soddonkaa degmo dadkii kaararkooda odaynta qaatay way odeeyeen dadka baaqdana waa labaatan iyo siddeed boqolkiiba ee dadka sida saxda u codeeyey oo boqolkiiba siddeetan iyo lix hal boqol toddobaatan iyo kowda ka mid ah waa boqol toddobaatan iyo toddoba kun afar boqol afartan iyo shan hal boqol toddobaatan iyo toddoba kun afar boqol afartan iyo shan waa codadka ansaxay ee muwaadiniintu dhiibteen siddeed kun toddoba boqol soddon iyo lix waa codadka xumaaday bersentageka codadka ansaxay soddonka degmo waa sagaashan iyo shan dhibic saddex boqolkiiba halka codadka xumaaday ay yihiin afar dhibic toddoba boqolkiiba oo keliya sidoo kale guddiga ayaa sharaxay natiijooyinkii ururada siyaasadda ay ka heleen doorashadii soddonka degmo ee dhowaan dhacday kuraasta loo tartamayey oo lagu guulaystay soddonkaa degmo oo la doortay waa toddoba boqol toddobaatan iyo afar kursi toddoba boqol toddobaatan iyo afar kursi soddon degmo ayaana la dooranayay waxaan guudmar yar ku samayn doonaa ururadu wadartaa codadka ansaxday sida ay u kala heleen baan sheegi doonaa ururka runcad wuxuu helay sagaal boqol iyo sagaaliyo toban cod sagaal boqol sagaaliyo toban cod urur siyaasadeedka shaqaalaha wuxuu helay saddex kun iyo konton iyo saddex cod urur siyaasadeedka sincad ama sinaan iyo cadaalad wuxuu helay labaatan iyo sideed kun toddoba boqol sagaashan iyo saddex urur siyaasadeedka ka ah wuxuu helay lixdan iyo sideed kun boqol lixdan iyo shan cod urur siyaasadeedka mideeye wuxuu helay afartan iyo sideed kun saddex boqol sagaashan iyo sideed urur siyaasadeedka mustaqbal wuxuu helay shan iyo toban kun boqol siddeetan iyo toddoba cod urur siyaasadeedka ifiya wuxuu helay labiyo toban kun sagaal boqol iyo soddon cod waa sida loo kala helay codadka guud ahaan sida loo kala helay kuraasta golayaasha degaanka oo ah toddoba boqol toddobaatan iyo afar kursi ayaan iyagana sheegayaa lix boqol afartan iyo shan kursi oo ka mida waxaa ku guulaystay rag ama lab oo ah siddeetan iyo saddex boqolkiiba halka boqol labaatan iyo sagaal ka mida oo u dhiganta boqolkiiba toddobiyo toban beersanti ay ku guulaysteen dumar kuraasta sida loo kala helay ayaan iyagana sheegayaa toddoba boqol toddobaatan iyo afarta ah urur siyaasadeed runcad wuxuu helay soddonka degmo ka helay laba kursi urur siyaasadeedka shaqaalaha wuxuu helay toddoba kursi urur siyaasadeedka sincad wuxuu helay boqol soddon iyo saddex kursi urur siyaasadeedka kaah wuxuu helay laba boqol siddeetan iyo lix kursi urur siyaasadeedka mideeye wuxuu helay laba boqol koob iyo toban kursi urur siyaasadeedka ifiye wuxuu helay toddobaatan iyo siddeed kursi urur siyaasadeedka mustaqbalna wuxuu helay konton iyo toddoba kursi guddiga ayaa sidoo kale rajo ka qabaa inay qabtaan saddexda degmo ee harsan ee la hakiyey ee caasimaddu ay ku jirto saddexda degmo oo aan doorashooyinkooda dib u dhignay weli sidii ayaa fursad loo siinayaa oo aan ka sugaynaa in xal loo helo odayaasha ku mashquulsan hay-adaha dowladda ku mashquulsan annagana aan qayb odayna ka nahay waxaanse muwaadiniinta u rajayn doonaa inay si nabada codkooda ku dhiibtaan sidaan horay warqadda ugu sheegnana markii ay howlahaas noo soo dhammaadaan ayaan si ofishiaala shaacin doonaa xilliga ay qabsoomayaan laakiin nagu ka cudurdaanayno muwaadiniintaas kana xun inaanay shan labaatanka bisho codkooda dhiiban mar walba guddiga doorashooyinka wuxuu u diyaarsan yahay in muwaadiniintaas inta dhimanina ay codkooda si nabadgelya oo sharafle ku dhiibtaan nuux muuse birjeeb v o a garowe
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinayaa cabduqaadir maxamed mursal
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo muqdisho ku shiray ayaa toddobaadkan war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin in dalka oo dhan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya taasoo noqonaysa nidaamka matalaadda isu dheelitiran golaha ayaa sidoo kale isku raacay in kuraasta lagu tartamayo laga soo doorto deegaan doorashooyinka iyo in xubnaha golaha shacabka iyo kuwa deegaanka ay dadweynaha si toosa u soo dooran doonaan iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan waxaa ku tartami doona ururada siyaasadda iyadoo xisbiyo qaran ay u soo bixi doonaan oo keliya labada urur siyaasadeed ee codka ugu badan helaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee lagu sheegay in dalka oo dhan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah wariyaha v o eda haaruun macruuf oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray ayaa weydiiyey sida uu u arko warmurtiyeedka
wuxuuna runtii soo gebagabeynayaa nidaam muddo dheer soomaaliya kusoo socotay oo labadii kun dalka kasoo bilowday nidaamkii doorasho wuxuuna dadka soomaaliyeed oo dhan fursad u siinayaa inay codkooda dhiibtaan ciday rabaanna ku aaminaan oo u matalaysa golayaasha kala duwan laga soo bilaabo golaha deegaanka degmada midka dowlad goboleedka iyo midka federaalka ah madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalka ahayd waana arrin taariikhiya oo soomaaliya ay ugu dambeysay konton sano ka hor doorasho noocaan oo kale ah in hogaamiyaasha soomaaliya ay go-aan ka gaaraan waxaa la mideeyey doorashada heerka degmo iyo baarlamaanka iyo hogaanka gobolada laakiin doorashada heer federaal iyo heer gobol maxaa loo mideyn waayey waa hal steeb oo horey loo qaaday waxa weeye wayna ku socotaa dariiqaas laakiin hadda waxaad moodaa in dee madaxweynaha federaalka waktigiisii wakti dheer baa ka dhiman xilliga hadda doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedyadu ay dhacayaan almost madaxweynuhu markaas dee laba sano ayuuba joogaaba marka laba sanaa mandatekiisii wakti kalaa uga dhiman oo dheer laakiin waxaan rajaynaynaa inay mid terab election ayayay dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ay noqonayaan doorashada weynna laba sano kadib laakiin dalka soomaaliya wuxuu ku jiray sidii la ogyahay afarta sanoba afar sano doorasho ayay u ahaan jirtay awal mar walba laakiin hadda doorasho midaysan ayaa dowlad goboleedyada dowladaha hoosena hal mar baa laga dhigay dowladda federaalka xildhibaanadeeda iyo aqalkeeda sare iyo madaxdeedana xilligaas laba sano kadib ayay ayay noqonaysaa marka haddaan kala caddeeyo dadka lasoo doorto sanadka dambe ee golayaasha degmooyinka juun soddonkeeda madaxweynaha heer gobol iyo baarlamaanka ee novembar soddonkeeda marka lasoo doorto laba sano unbay xilka haynayaan si kabacdi ay ula jaan qaadaan ta madaxweynaha labada kun iyo lix iyo labaatanka sidaas miya sidaas weeye doorashooyinkan faa'iidada ku jirtaa waxay tahay kan dowladaha hoose xisbiyada ku tartami doona ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe labada xisbi oo tartanka ayaa kasoo bixi doona oo u ah saldhig u noqon doona doorashada heer federaal ee madaxda iyo doorashada heer dowlad goboleed doorashada dowladaha hoose marka muhiimadaasi ku fadhidaa xisbiyo badan baa u tartamaya laakiin labada xisbiya ugu codka badata ayaa noqonaysa labada xisbi qaran ee horey u socota ee madaxda dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadooda iyo baarlamaanka federaalkaaba kuwa ku tartama marka doorasho kastaaba macno ayay ku fadhidaa weyn waayo durbe aad baa loo dhaliilayaa waxaa laleeyahay heshiiskani waa muddo kororsi ee hogaamiyaashii heer gobol qaar ka mida ayay muddada u kordhinaysaa madaxweynaha laftigiisa far baa lagu godayaa waxaa laleeyahay tanima waxay ka dhigan tahay inuu isna muddada kororsan doono jawaabtaada
ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa runtii dee dadka hadda feedbackana soo gaarayana aad buu wanaagsanyaa laakiin qofkii cilad meel ka dhex raadinaya isaga oo aragtidiisa uu ka dhiiban karaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo u warramayey haarun macruuf haddaba heshiiska madasha wadatashiga qaran wuxuu uga dhigan yahay geedi socodka dowladdhiska soomaaliya sideese ayuu ku dhaqangeli karaa ayaan weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika samakaaba wax badan ayuu uga dhigan yahay soomaaliya waa markii ugu horreysay taariikhda oo maaragtay ayadoo lagu jiro mutaxaleedka waktiga safka hore ama sanadkii ugu horreeyey ee dowladda soomaaliya miiska soo saarta nidaamka doorashada soomaalida aadayso dabcan waa heshiis taariikhi ayuu ahaa oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isla gaareen oo runtii dad badan oo soomaaliyeedna ay muddo badan ay doorayeen rajo badanna ay ka qabeen in ay mar un arkaan in doorasho qof iyo cod la aado marka soomaaliya waxaa muddadii dheereed la degay kooxo ama odayaal dhaqan iyo guruubyo yaryara oo xildhibaanada soo doorto xildhibaano madaxweyne doorto taasna inkastoo ay muddo lagu soo caanamaalayay haddana dee lama gaarin natiijada saxda ah oo dalka iyo dadka lagu horumarin lahaa oo ama culeyska hadda dalka saaran looga gudbin lahaa marka hadda waxaa muuqata in soomaaliya ay u jihaysatay doorasho dadweyne marka waana go-aan aad u cajiib badan oo dadka soomaaliyed oo dhan ay soo wada dhaweeyeen siduu ku dhaqangeli karaa ayaad isleedahay ee heshiiskan siyaasadeed ay gaareen ee madasha wadatashiga dowladda dhexe soomaaliya ayaa wakti gelinayso oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamed ugu horeeyo dabcan bilowgii madaxweyne xasan sheekh yani waxyaalaha aragtida uu xoog badan oo la yimid waxaa ka mid ah la dagaalanka al-shabaabka la dagaalanka musuq maasuqa steebka labaad ama heerka labaadna waxay maanta maraysaa in soomaaliya qof iyo cod la aado mar haddii nidaamka dhexe soomaaliya uu wakti iyo xoog iyo muruq iyo maskax gelinayo in dadkan doorasho dadweyne la aado maamuladii ka hoos shaqaynayana ay la qaateen baarlamaankana dabcan aan rajeynayna ayadana uu gudbin doono waxaan isleeyahay waa heshiis dhaqan geliyo dadka soomaaliyeedna aaday u daaleen runtii rabitaan fara badan ay u qabaan marka hadda caqabado hor istaagi karo ama dhihi karno heshiiskani dhaqangelkiisa ama siduu ku soconaya adkaanaysa ma jirto waa heshiis dadka soomaaliyeedna ay aada u danaynayaan oo muddo ka dhursugayeen nidaamyadii siyaasiga ahaa ee ayagaba awal gadaal dhigi jiraan hadda ay diyaar yihiin inay hormariyaan oo mashruucaas ay qabtaan marka boqolkiiba boqol aniga waxaan qabaa iyo dad badan oo soomaaliya lamida in uu meelmar noqon doono wax culeysa ama caqabada ka hor imaan kara inaysa jira laakiin xaadirow waxaa jira siyaasiyiin ama dad dhaliilaya iyagoo maaragtay muujinaya walaac ah in heshiiskan siyaasadeed ay ku hoos duugan tahay muddo kororsi xileed oo gobolada iyo weliba federaalka ah
waxaad og tahay yani dowlad kasta oo doorasho markay waddanka gelinayso wakti dheeraada ayaa ka lugi jiray dowladda hadda ugu dambeysay maxamed cabdullahi farmaajo waxaa og tahay in februaayo labada kun iyo labadii ugu ekaa koodii ugu ekaa ilaa labadii aan lasla soo gaaray may marka xasan sheekh xilligiisii ilaa lix bilood ayuu gudaha u galay marka bacdama arrimahaas ay dhacayaan mar haddii wakti go-aan la qaatay doorasho qof iyo codna la aadayo yani soomaaliya maanta way socotaa wayna guuraysaa meel dadka iyo dalka maaragtay qalbigooda ku kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuur oo qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markaa dhegeystayaal weli nagala socotaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aad haddayo kale nooga barateen
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha
dhambaalka ugu horreeya haddii aan ku bilaabo waxa uu naga soo gaaray aabe xaaji munye abuu maxamed hooyo iisha sheekh qaadi sheekhuna iyo carruurtooda sacdiya amiin cabdulwahaab faatima xaaji munye jeylaani xaaji munye iyo xaaskiisa amiini xaaji munye adeer kolonel cali suufi cali iyo faatima munye abu maxamed iyo luul munye abu maxamed iyo ibraahim shariif suufi maxamed shariif suufi yuusuf cali suufi suleykha cali suufi yasmiin cali suufi zahra cali suufi sacdiye cali suufi abubakar cali suufi fayruus cali suufi maryam suufi cali iyo cumar cali suufi dadkaasi waxa ay dhammaantood joogaan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kale waxayna hambalyo iyo bogaadin farxad xambaarsanay ay hawad u marinayaan boqoradda soomaaliya cabdiraxmaan yebrow iyo boqorka munye xaaji munye abu maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka jimcihii lasoo dhaafay taariikhduna ay ahayd lix iyo labaatankii bishii mey ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ducaduna waa daadiyaasha barnaamijka hambalyadii heesaha ay leeyihiin waxaan leenahay arooskin allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee bano uudin kala siiyo owlaad kheyr qabta zahraaye ibraahinow aroos baynu lahayn toddobaadkii hore sida aad sheegtayba soomaaliya iyo muunye arooskooda oo ka dhacay xafladda meherkooda oo ka dhacdayaan idhaahda ee gobolka virginia adigu waad naga maqnaydo howl muhiimaad ku maqnayda wuxuu ahaa meherkii dhammaan aan odhan karo asxaabta v o a ee maraykanka hadday tahay gobolka minnesota iyo hadday tahay inteena halkan washington d c joogta aroos aan loo kala harin oo si weyn looga soo qayb galay oo aad u qurux badnaa aad iyo aad weliba soomaalida waxay odhan jirtay dalkiyo dibaddaba looga yimid aroos dalkiyo dibadda looga yimid buu ahaa gabadheena soomaaliya iyo muunye dhinacaygana ibraahinow aan inoo soo qabto hooyo saciide cali fallaax iyo aabbo cabdiraxmaan yabarow waa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a iyo caruurtooda oo kale ah muqbil cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ikraam axmed cali iyo eliyaas cabdiraxmaan iyo xaaskiisa maryan axmed caadil iyo kowthar cabdiraxmaan iyo saygeeda ibraahim maxamuud camalow iyo aabbo maxamuud camalow iyo xaaskiisa suusi amiin cumar iyo caruurtooda habaryaro maryan cali fallaax iyo saygeeda abukar hiraaba cadaan iyo weliba caruurtooda oo kale ah amaal iyo aniisa iyo amina saki khaalid iyo weliba dhammaan qoyska intiisa kale waxaa isaguna soo raaca abtiyo maxamed cali fallaax iyo xaaskiisa safiya dhegay iyo caruurtooda waa ashraf axmed edna iyo ashaari waxaa kale oo soo raacda sacdiya xuseen maalin iyo saygeeda xasan maxamuud bare iyo caruurtooda oo kale ah khadiija xasan iyo luul xasan iyo sucaad xasan iyo sureeye xasan iyo axmed xasan iyo dhammaan ilmo xuseen maalin iyo caruurtooda waxaa kale oo sii raaca maamo xaliimo xaaji yabarow iyo saygeeda axmed faarax iyo caruurtooda maamo nuurta xaaji yabrow iyo saygeeda iyo caruurtooda habaryar sahra cumar weheliye habaryar khadiija cumar weheliye iyo caruurteeda ibraahim xasan daanduray oo garabkayga fadhiya iyo xaaskiisa saynab booco saynab halkan aan ka salaamayna iyo caruurtooda oo kale ah maxamed cabdulaahi hodan iyo cabdiqaadir dhammaantood waa ilmo ibraahim xasan garabay daanduray dadkaasi waxay kala joogaan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kale waxaanay tahniyadii bogaadin u dirayaan farxadda meherka boqorodda soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo boqorka muunye xaaji muunye abu maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka virginia ee dalka maraykanka jimcihii lasoo dhaafay ee lixyoabaatanka bisha mey laadakunyoaaaanka waxaan leenahay soomaaliya iyo muunye isku waara aroos khayr qabaa allah idin gaadhsiiyo ubad khayr qabana allah idinkala siiyo haye heesta ugu horreysana noo raacay zahar ibraahinow bal heestan aynu soo qabanno waa hees inta badan ay dadku ku soo xasuustaan aroosyada waa heesaha aan duugoobin heestii la daaniyo codkii cumar cabdullaahi shooli
sidallaaga roobi helay cusubkii ka laga ciiday lala raacay indhaha arooskii mulaacay sidallaaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii nulaacay ladnaan ku waray labadiisu raagtee libaantii ahaada ladnaan ku waray labadiisku raagte libaantii ahaada lebabaystay subaxba arooskii nulaacay sida layhiir cadceedeed ciirkoosaga ku larayahay lebabaystay subaxba arooskii nulaacay ladnaan ku waray labadiis jecele libaantay ahaada ladnaan ku waray labadiis jecele libaantay ahaada labiyadan ka murayo lamahiisa fidiya arooskii nulaacay lebyada ka muraayo lama hiisaafidiya arooskii gulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii ubad leh libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadii ubadle libaantee ahaadaa sida beer ladaabo webigii ku liico midhihii lulaysa arooskii dulaacay sida beer ladaabo webigii ku liico midhihii lulaysa arooskii dulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii raxayste libaantii ahaadaa ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii raxayste libaantii ahaadaa
intaas danka gudubna codkii cumar shuuli iyo heestaasi dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana zahra wuxuu naga soo gaaray cali bashiir cabdi cali dhaanto muna cusmaan ibraahim muna bilan loo yaqaan iyo cali aadan muye iyo nasre bashiir cali iyo samiira cabdulaahi jaamac iyo jawriya cabdi xiirey samatar iyo firdows cabdi xiirey samatar iyo bashiir cabdi xiirey samatar iyo cabdi xaashi xirsi sabriye cilmi iyo mahdi nuuriye xirsi sabriye cilmi iyo fartuun xaashi xirsi sabriye iyo hidaayo xaashi xirsi sabriye iyo cumar salaad cabdulle iyo shaafici jaamac cabdi dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyad u diraan arwaax xaashi samatar iyo kafeeyo daahir nuur samatar oo gabari ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen guriceel galmudug soomaaliya waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey shamis waxa aan leenahay shamis soo barbaar noqotay dalkeeda iyo dadkeedaba wax tartaa aamin baynu leenahay ee warqad kale oo hambalyo meher ayaa gacanteyda ibraahim oo kusoo dhacday ee ducaasha cali islaweyn iyo inanteeda evelin axmed teerso ee daluul cali islaweyn iyo wiilkeeda cabdilxamiid axmed xaaji gacal salaado macalin iyo saygeeda cabdishakuur axmed faarax iyo caruurtooda sina axmed faarax iyo gabadheeda cali bariise suudi iyo xaaskiisa shamso muxidiin iyo gabadhooda faa'ise cali deeqa cali culusow iyo saygeeda muudow cali iyo gabadhooda naadiya muudey dadkaasi waxay kala joogaan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kale oo dunida daafaheeda ka tirsan waxaanay hambalyo hawada u marinayaan boqorada soomaaliya cabdiraxmaan ibrow iyo boqorka muuye xaaji muuye abu maxamed oo arooskoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalka maraykanka jimcihii lasoo dhaafay ee may lix iyo labaatankeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan leenahay arooskiina bashbash iyo barwaaqo ku gaadha muuye iyo soomaaliya doodo ciise maxamed iyo cali aadan maxamed iyo deeq maxamed cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo suuri maxamed diiriye iyo cali axmed guure iyo ibraahim ciise maxamed iyo ifraax cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida waxayna hambalyo dhalasho gaarsiinayaan maxamuud cali cabdi iyo iqra muuse oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen burco waxaa leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara waa hagaag ibraahimow dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaaye aan inoo soo qabto heestan oo ah hees aroos hay nagula dabaaldegaan arooska cusub waa heesta gelbis iyo codka fanaanada nasteexa indho
si intaasi haddii aynu kaga soo gudubno ibraahimow dee waxaa layidhi warqadaha sidaan ku wada qoraan aanu barnaamijka martibaan ku ahay maante waxaa laleeyahay ducaduna waa ibraahim markaa dee ilaa haddana duco carabiya iyo kaabo maqlaya waa sidee ducaday naga xooji
wsaarway wartibatiide dhinacaada ka ducee
ibraahimow warqad dhalasho ayaa gacantayda soo gashay waxaa layidhi dhammaan reer soomane cumar iyo dhammaan reer carab maxamuud iyo dhammaan reer maxamed cabdi hooyo binti soomane cumar iyo hooyo xaliima naasir soomane iyo aabbo aadan soomane cumar iyo waxaa layidhi abaayo canab aadan soomane cilmi carab maxamuud iyo idriis carab maxamuud iyo cabdicasiis carab maxamuud iyo cabdiqaadir carab maxamuud iyo shiina carab maxamuud khadra carab maxamuud qadra weeyaane iyo weliba fawsiyo maxamed axmed dhammaantood dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed carab maxamuud iyo nasro maxamed axmed oo wiil ugu dhashay dhadhaab weliba dhagaxley wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey marwaan maxamed carab marwaan yare sookor oo soo barbaar habaryar waxaanu ku leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca waa tahay aamiin ayaa leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray manaasha munye abuu miya munye abuu maxamed iyo shariifo qaadi shiikhuna iyo cabaas qaadi shiikhuna sayid qaadi shiikhuna iyo sacdi qaadi shiikhuna sheekh iyo sakiina qaadi sheekh iyo xuseen qaadi sheekh iyo cabdiwahaab munye cabdiwahaab iyo aamina cabdullah iyo maana xaliima cabdiwahaab muye iyo dhammaan reer muye maxamed abu iyo kooxda campton united ee london ka dhisan waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala jooga maraykanka canada soomaaliya iyo meelo kala duwan ee dunida inay bogaadin farxad leh ay hawada u marayaan iyo hambalyoba boqorada soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo boqorka muye xaaji muye abu maxamed oo arooskooda uu ka dhacay gobolka virginia dalkan maraykanka jimcihii lasoo dhaafay waxayna taariikhdu ahayd bishii mey ee naga tagtay lix iyo labaatankeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka ducaduna waa xaggiina maxaad ugu ducaynaysaa arooskaasi soomaaliya cabdiraxmaan iyo muye xaaji muye abuu maxamed waxaa leenahay reer isku raaga oo barakooba oo lagu soo hirto allah idinka dhigo reerkii lagu naste lagu nagaade
waa heestii nagaadi codadkii hibo maxamed iyo cabdi cali bacalwaan ilaah naxariista eh
kalsoo nafsad isjecelo kalsoo nafsad isjecelo cawoy nuur inaga uu ku wada nuul cawoy nuur inaga uu ku wada nuul cawoynur inaga uu ku wada nuul cawoynur inaga uu ku wada nuul naafo dhalad ayaan yo hillucaana iyo wiil le iyo wiil naafo dhalad ayaan yo hillucaana iyo wiil le iyo wiil lagu nasti lagu negaadi irkii lagu nasti lagu negaadi wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel
inaga
tahay maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo carruurtooda tasliim maxamed colaad iyo tasbo maxamed colaad iyo tanasal maxamed colaad iyo tahliil maxamed colaad iyo tanaad maxamed colaad iyo taabid maxamed colaad iyo tahaani maxamed colaad taaliyah maxamed colaad taamir maxamed colaad dhammaan qoyska reer maxamed colaad xasan waxa ay iyaguna taaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo munye xaaji munye oo lix iyo labaatankii bishii may arooskooda uu ka qabsoomay gobolka virginia ee duleedka washington waxaana ay leeyihiin lamaanahaasi ilaahay ha idinka dhigo kuwii isku waara oo ubad qeyr qabana kala hela aamiin ayaan leenahay isla qoyskaasi muuye xaaji muuye iyo soomaaliya cabdiraxmaan yabarow waxaa hambaliyo dirayaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a hadday yihiin shaqaalaha jooga washington hadday yihiin kuwa jooga london oo u k hadday yihiin kuwa jooga nairobi muqdisho hargeysa jabuuti boosaaso garowe xuseen xasan dhaqane beledweyn aan idhaahda eh iyo weliba gaalkacyo cabdiwaaxid uu joogo dhammaan wariyayaasha laanta af soomaaliga ee v o a meel kastooo ay daafaha dunida ka joogaan waxay hambaliya bogaadin u dirayaan muuye xaaji muuye abu maxamed iyo soomaaliya cabdiraxmaan yabarow oo meherkoodu lixiyo labaatankii bishii ina dhaaftay ee may uu ka qabsoomay gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaan leenahay soomaaliya iyo muuye isku waara ubad khayr qabaa allaha idinkala siiyo reerkii lagu nasto ee lagu nagaadana allah idinka yeelo dhambaalkana waxa uu noogu yimid guuleed maxamed ismaaciil iyo khatre maxamed ismaaciil cabdiqaadir sheekh maxamuud iyo xaaskiisa ambasador barkad maxamuud kaariye iyo marwadiisa yasmiin maxamed kaahin ustaad cabdiqaadir fartaag iyo marwadiisa haybe good hure cabdiqani xasan warsame yuusuf maxamed salaad cilmi maxamed cabdiraxmaan saxafi cali mahdi jibriil xasan xildhibaan maxamed jaamac liibaan xildhibaan jamaal cali aadan xildhibaan mustafe khayreeye iyo xildhibaan maxamed xasan siciid xildhibaan cabdirashiid cabdulaahi muuse xildhibaan maxamed abiib yuusuf gudoomiye cabdirasaaq koosaar cabdicasiis siciid saalax maxamed saleebaan abwaan cabdishakuur caateeye khadar sheekh cabdulaahi jowhar iyo axmed daawuud waxa ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan boqorka iyo boqoradda guuleed khadar biixi iyo iimaan bashiir yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin ducaduna waa xaggina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamiin aamiin baynu leenahay ibraahimow heestaynu barnaamijka ku soo xidhi lahayn haddii aan inoo soo qabto waa heesta koolkooliso iyo codka fanaanka axmed saki
qurxiya kaswaay kartiya garashiyaallay garida igu kaabaane kalsooniday dhistaay dharmaan qurxiya kaswaay kartiya garashiyaallay garida igu kaabaane kalsooniday dhistaay ikolkoolkoolisay kalgacali waraa adaan koonka ku jeclay jeclahay qalbiga keliba had ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo qalbiga keliba had ku tahay ku tahay kaarama ku ayahayo korkadii saaran tahay kaarama ku ayahayo korkadii saaran tahay saaran tahay saaran tahay
heestaasi ayaa ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo aad la socodsiinayeen sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan garabey gaandure intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabad geliyo
miirka lagu kaadsaday wadnaha kala wada jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubka miirka lagu kaadsaday wadnaha kala wada jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubkay ikolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkiga laabtaydiye hey kolkolkolisay kalgacali waraabisay kashkiga laabtaydiye adaan koonka ku jeclay jeclahaygii qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaaramanku u hayahayo korkadii saaran tahay kaaramanku u hayahayo korkadii saaran tahay adaankoonka ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaaramanku u hayahayo
adaan koonka ku jeclahay qalbiga kelibaad ku tahay heestaas waxay ugu dambaysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey xusdaa iyo nabadgelyo ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo aad la socodsiinayeen sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan garabey daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabad geliyo
miirka lagu kaadsaday wadnaha kala wada jirkay laxaadada lagu kaciyo lafta dhabarkiyo kubka miirka lagu kaadsaday wadnaha kala wada jirkay laxaadada